haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa laga soo bilaabo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar sanadkii hore muqdisho lagu gaaray ilaa hadda waxaa weli jahad siyaasadeed aan u baxan arrinta doorashada waxaana hogaamiyaasha siyaasaddu weli isku hor fadhiyaan go-aan gaarisla'aanta doorashada soomaaliya iyadoo walaacan uu sii kordhaya maalin maalinta ka dambaysa maalintii shalay muqdisho waxaa madar isbahaysi kaga dhawaaqay madaxweynayaasha maamulada puntland jubbaland siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada waqooyi oo hormuud ka yahay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo midooda musharaxiinta waxaa weli dalkan imaanoo ka maqan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ka qaybgalka shirka muqdisho la filaya muhiim u ah iyadoo welina muqdisho ay joogaan madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo ka qaybgalka shirkan u yimid haddaba waa maxay caqabadaha waaweyn ee ku horgudboon siyaasiyiinta soomaalida inay ka wada hadlaan mustaqbalka ayaha soomaaliya xilli daruufaada dalka uu ku jiro barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya gudoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed cusmaan muxidiin shaatax oo maalmihii lasoo dhaafay wadahadalada iyo kulamadan xogogaal u ahaa kuna howlanaa bal in miiska wadahadalka la iskugu yimaado iyo cabdulqaadir axmed cusmaan cabdulqaadir barnaamij oo kamid a siyaasiyiinta soomaalida ee sida dhowla socda siyaasada tobankii sana lasoo dhaafay dhammaantiin soo dhawaada aan ku horeeyo senator xuseen laga soo bilaabo sanadkii hore sebtembar ilaa hadda weli doorashada soomaaliya jahama isa yeelan haddaad bal adiga noo qeexdo caqabada weyne hortaagan maxay tahay bismillahi raxmaan raxiim ummadda soomaaliyeed iyo bahal v o eda iyo asxaabta barnaamijka igala qaybgalayaba waa aan salaamayaa salaan kadib haddaan su-aasha isku dayo caqabada weyn ee hadda doorashada hortaagan guud ahaan dabcan waa ismariwaa oo aan dareemayo mataqaanaa in qolo walba sida ay ay ku guuleysan lahayd mataqaana ay adeecenayso gaar ahaan waxaan la soconaa dabcan doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey oo ay ku heshiiyeen madaxda fulinta dowlad goboleedyada iyo iyo madaxweynaha federaalka oo markaa firigii ahaa dabcan fulintii ayaa la isku haystaa qaabkii loo fulin lahaa dabac ah in mataqaana dabcan qolo gaar ah ay bahasha sida ay hato u dhigato oo qolana ay mataqaana kula dhigayso oo dheeraaday oo qolo walba hamigeedii uu meel dheer kula dhacayo oo aada moodid danti guud inuu mataqaana waxyeeleynayo ayaa meesha ka muuqata marka fulintii heshiiskii doorashada ee doorashada dadbanayd ahayd ayaa la isku haystaa ujeedada iyo mataqaana meesha mada marka dambe isugu imaanaysana waxay tahay in dantii soomaaliya iyo tii shacabka mataqaana ay meesha ku lunto ayadoo siyaasiyiinta ay dana gaara isku haystaan isla su-aashaasi cabdulqaadir barnaamij laga soo bilaabo sanadkii hore sebtembar ilaa hadda heshiis la gaaray waa maxay sababta u furi leedahay maxay kula tahay
waxaa cad in runtii dalka uu u u waktiyo badan soo maray aniga waxaan ka waxaan aada iyo aada xogogaal u ahay arrimihi xisbiyada iyo doorashada marka heerarka uu soo maray waxaa kamid ahayday in xisbiyada qaranka la ansixiyey oo la diiwaan geliyey xisbiyo badan waxaasoo dhan waxaa lugta ku dhuftay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada qaar ka mid ah oo kaas ahaan madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubbaland dabcan doorashada soomaaliya waxay ka dhexaysaa sida caadiga ah maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ka heshiinayay qaabka mar walbaba geedi socodka doorashada ugu dambayntana azulaad waaweyn ayaa madaxweynaha iyo dowladda dhexe federaalka ay ku sameeyeen ugu dambayna waxaa la gaaray heshiiskii toddobiyo toddobada toban iyo toddobadii sebtembar baarlamaanka soomaaliyana sharci ayuu ka dhigay labadiisa gole aqalka sare iyo golaha shacabka labada guddoomiyaalna waxay saxiixeen sharcigaas oo heshiiska base u ahay waxaa timiday cagajiig badan ayaa waxaa ka yimid kulkiisa maamul goboleedka cusmaan muxudiin shaatax bulsharayad aada baad ula socoteen dadka soomaalidu doorashay danaynayaan deganaashay rabeen mana muuqato dabcan qaalaasa meelaha qaar dhacayba marka maxay kula taha sababta u fuli laadaha bismillahi raxmaan raxiim horta ugu horeyn waa mahadsan tahay waxaan salaama dhammaan axkaamta igula jirta senatarka iyo siyaasiga baaders baadijir ah runtii sababo badan ayay leedahay heer hadda aan soo gaarnay waxaana moodaa heer hadda aan soo gaarnay inuu yahay maxsuul kasoo baxay problem hore u jiray maxaa yeele doorashada dhinaeda waxay ahayd doorasho federaal ah maadaama doorasho federaal ahayd waxaa habbooneed oo waajib ahayd bilowgiiba dowladda inay ka shaqeyso federaalka afartan sanoba sidii doorasho la heleen maxaa yeele doorashada sanadka waxaa la filaa inuu noqdo qofkii cod isdaro almost ku dhawaad laba sano waxaad moodaa inay raangooyada iyo iyo qaarkood iyo doorashada kala go' jiray oo aan laisku imaanayn oo aan la shirayn runtiina waan waxyaabaha sii lumiyey kalsoonida waxaa kaloo dhacday in doorashadii qofkii cod la hagaajiyeysay oo loo baahday in la galo heshiis siyaasadeed doorashii siyaasadeed ku dhisan annaga marka aan aragnay midaas ku dhisan heshiiska siyaasadeed waxaa noo muuqatay marka inaan dood ku qaadano oo sidii laysugu fahmi lahaa in la qaato barnaamij ama nidaam doorasho oo heshiis lagu waan gartay midkan midkan la qaatay shaatax shaatax midkan la qaatay toddoba iyo tobankii sebtember muxuu fuli layaa yahay kuwaas oo kusoo wadaa marka aniga markii la qaatay doorashada bal markii la qaatay oo ku aadan lagula heshiiyey todoba iyo tobanka sebtember waxaa muuqatay qaabka loogu heshiiyey iyo iyo iyo iyo heshiiska batarkiisaba inay ka maqneyd is-aamin darada in la dhiso kalsoonida in la dhiso in la helo nidaam nidaam lagu ilaalin karo xuquuqda cid kasta oo markaas ama waxdoonada ama doorashada galayso maysan dhicin heshiiskii waxaad moodaa frustration badan ama raacis badan kadib in wax uun lagu heshiiyo oo heshiisku uu noqdo heshiis la qoray marka waxaanan wax laga qaban is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ku dhex jirtay hogaamiyaasha iyadoo waxba laga qaban ayaa un heshiis la qoro cid kastaba iska leedahay heshiiska sidaa doonto ayaa u jeedi kartaa taana waxay hadda dhalisay in wixii ay ku heshiyeen ay haddana ay horgeli waayeen waxaa muuqata waxaa muuqata marka waxa laysku haystay in hadda aysan doorasho ahayno doorashada laysku haystay somalomani two iyo shan september sidii september ka hor ayaa go-aan laga gaaray waxa hadda laysku haystay inay tahay shaksiyad in lays haysto aragti shaksiyadeed iyo dana siyaas siyaasadeed oo shaksiyaed ayaa ayaa laisku haystaa aada baad umahadsan tahay baxdayba mas-uuliyadiisa oo saameed oo aheyd in wadankan laga sano ka bixiyay dhibaatada oo dowladnimadiisa hore loo sii wado la dhiso xasilooni siyaasadeedna laga soo awooro mas-uuliyadda ku saaran barnaamijyaasha meeshii way ka baxda waxaa hareereyay kii iyaga dhexdooda ka bixeysa marka aada baad umahadsanta sheekha waad mahadsanta senator xuseen muqdisho shalay waxaa looga dhawaaqay madal badbaado qaran la magac baxday odayaal iyo siyaasiyiin iyo madaxweyneyaal baa ku jira ujeedada ugu weyn maxay ahayd oo siyaasiyiintiinan hay-adaha dowladda kamidana aad aada maaragtay aadka ugu socbatumayseen
dabcan noloshaasu sida mataqaana warmunteedkii lagu aasaasay lagu sheegay ujeedada ugu weyna waxay tahay xaalka maanta waddanka uu marayo oon u jeedno oo ah meel kalagoys aada u adag oo laga yaabo labaatankii sano in aan waddankan soo marin ayna horseeday mataqaanaa danaysiga hogaanka xukuumadda federaalka soomaaliya ay horseeday sidii looga badbaadin lahaa xaalka daran ee hadda meesha uu joogo in mataqaana dabcan ayadoon dhibaato dhicin doorasho mataqaana laisla ogol yahay oo mataqaana heshiiskii ku salaysan ay mataqaana dhacdo heshiiska dabcan aan leh warmurteedka waad akrisay waan filayaa ujeedooyinka ugu weyn waxa ay tahay in waddankan doorasho laisla ogol yahay ay ka dhacdo oo aan mataqaana qolo gaar ah aanay keligeed doorasho qabsanin talalaaso iyo dagaal sokeeya yaa laga raadinaya heshiiskaas waan gartay senator qodobkaas aan dul istaagan haddii laba dhinac u dhexaysa dooda oo madaxweyne farmaajood eedeynayso iyo dhinaca kale musharaxiinta iyo madaxweyneyaasha labada maamul may wada hadlaan maxay urur kale oo la magacaabay xisbi lagu dha maxay macno kale gaar keenaysaa mar haddii wada hada wada hadal muhurto ay tahay ma la wada hadlo inta isku ra'yiga ah ee aaminsan in la wada leeyahay doorashada dadkay ka dhexayso inay isku raaci noqdaan soo dhaweeyaan aniga waxaan u arkaa inay is-ururiyaan meel laga gala yeelato murashaxiintii dowlad goboleedyada jiimka mataqaana midnimada somaliland utaagan ee oday cabdixaash hogaaminayo dhammaantood inay yeeshaan wado laga galo way fiican tahay aniga saasaan u arkaa tiimka dhinaca kalena mataqaana haddee oday farmaaja hogaaminayo oo urursan yihiin taladooda hal meel ay kasoo baxdaan laba tiim oo danihii soomaaliya mataqaana midba si uu arko inay mataqaana iswajahaan oo ay doodaan wada hadlaan natiijada saasaan u arkaa aniga inay wax fiican kasoo bixi doonaanna waa u arkaa haddii caqliga uu shaqeeyo sidii horey ee usoo socotay oo odayga ku hayay aniga unbaa mataqaana teeda soconaysa haddii meel la iska dhigo oo soomaalinimo loo wada hadlo inay sidaan wax kusoo baxayaan oo la iswajaho ayaan u arkaa aniga waangasay cabdiqaadir barnaamij siyaasiyiin madaxweyneyaal iyo bulshaa ku jirta aad baa isha loogu hayaa badbaadinta dalkan bayna ku dhawaaqeen marka makula tahay in door ay qaadan karaan si looga gudbo cakarnaanta taagan
runtii markaan lagu dhawaaqay madasha badbaadada qaranka shalay sideed iyo tobankii mars oo laba kun labaatan iyo kow waxaa iida muuqday runtii in ay sii murjinayso xaaladda doorashada soomaaliya waxaa runtii ay ku tahay maxaan ku sheegaaye dib u dhac weyn shir ay wada yeesheen madaxweyne qorqor iyo madaxweyne guudlaawe iyo musharixiinta khaasatan kasoo jeedo deegaanadan labadaas state u badan shir ay wada yeesheen oo ay wax laysku soo jiijida laysku soo dhaweynaya ayaa iyadan kasoo wareegin labaatan iyo afar saac waxaa haddana sameysmay madal kale oo ay runtii ku bahoobayaan isla raggii la fadhiyey oo dabcan kalsooni in laysku abuuro oo horey loo socdo laga shaqaynayay ayaa waxay la samaysteen madal laba nin oo madaxweyneyaashii maamul goboleedyada ah oo puntland iyo jubbaland iyo cabdi xaashi oo aqalka sare guddoomiye u ah marka waxay tahay runtii geedigii socday iyo isku soo ururka isku soo ururayeen madaxda ayay dhabarjab ku tahay qodob qodobkaas waa qodobka kale hore waxa u jiray madal maamul goboleedyadu inay iyagu goonidooda ahaadaan oo iyagu heshiiyaan oo iyagu wax isla gartaan ayay ahayd marka in la aasaaso madal cusub xilligan oo loola rabay in hawshii lagu heshiiyey baydhabo mar kale guddiyadii baydhabo oo runtii la sheegay in details ama si faahfaahsan loogu heshiiyey heshiiskii september oo la jadwaleeyey oo la rabay in la indooris gareeyo ama la isku wada waafaqo oo loo sameeyo xaflad aqbal iyo ajiib ah ayaa waxaad moodaa inay runtii sii murjinayso sii kala fogeynayso maamul goboleedyadii heshiiskii baydhabo heshiiskii baydhabo bil bil baa laga joogaa ku dhow maxaa loo loo fulin waaya haddii heshiiskii baydhabo diyaar loo yahay maxay tahay sababta mar hore loo qaada waay go-aankan waxaad moodaaba madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray sidaad la socoto xildhibaan xildhibaanka ama senatarkana uu la socdo laba mar ayaa madaxweynuhu ku baaqay in shir laysugu yimaado labadii marba waxaa ka cagajiiday oo imaan waayey magaalada muqdisho madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubbaland marka waxay ila tahay runtii bulshada rayidka oo hadda shaatac magala joogo iyo iyo runtii xataa international communitygu in waxaa la rabay ay runtii ka sheegaan xaqiiqda dalka iyo sida u socdo waxaad moodaa maamul goboleedyada qaar ka mida iyo musharaxiinta qaar ka mida runtii inay saman doorashada iyo u socon oy waxa inay iska sii jiidanto ay ay ay rabaan marka waxay la tahay in runtii shacabka soomaaliyeed farta loogu fiiqo waanad og yihiinba xaaladdu sida ay tahay senator xuseen aan siin doonaa cidda diidan in doorasho la aado iyo sababaha laakiin aan aan cusmaan muxudiin u imaado guddoomiye shaatax wada hadaladii way joogsadeen beesha caalamka hadda door qaadanaysay rajaa jirtay laakiin weli haddana ma naasacadda marka mar haddii la wada hadlayo waa maxay sababta ay aada ugu sii daahayso hadday wada hadal ma hurtay tahay in arrinta miiska laiskugu yimaado waa mahadsan tahay waxyaaba horta in laisweydiyo u baahan abdiqaadir waxay ay tahay doorasha hadda laysku haystaa balse dadka iyaga is haysto mhm haddii ay tahay in doorasho laysku haysto la filaayo inay intaa qaadan lahayd oo wakti ku dhigan lahaa nidaam doorashaa lagu heshiiyey heshiis waxaa la qoray oo qaab lagu hirgelin karo oo bilow ah hadii ubata lagu damaystiri karo waana doorashii waa la wadi karay laakiin waxaa muuqata dadku siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha in iyaga is haystaan mar haddii iyaga is haystaan de xalku waxa laysku haystana ee tahay wax dadka ka- eh, wax ka wada dhexeeyo oo aysan kala wada dhexeen qaabka loo maareyn lahaa waa waa adag tahay midda labaad doosha caalamka oo soomaaliya taageero iyo garab la taagan ayaa ahayd midda mar kastaba eh, cadaadisyada ka yimaadaan oo markii xaaladda saa u mudugto iyagii waxaad moodaa qaabkii oo arrintan u maareynayaan inay aada eh, ugu qaldan tahay maxaa yeelay taladii oo dhan waxay kusoo koobeen eh, madaxdii eh, dowladda federaal iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka taa oo markaa eh, sababtay in dadkii kale ay in banaanka ay ka joogaan eh, basiirkii ama arrimihii siyaasadeed waxayna dhalisay oo oo aad kala jeedo eh, eh, maaragtay saamileyda iyo bulshadii rayidka ee dadka soomaalida oo- oo oo markaa oo ama talo ku yeelan kartay ama ama ama talo sii kartay eh, hogaamiyaasha masjidkooda ama waxa ay isku haystaan eh, ka sameyn kartay dhexaadin ka sameyn kartay lama siinin eh, space lama siinin Wa- wa- waan gartay. Eh, rajada shirkan uu yeelan karo taa waxay keentay in marka laga qaado arrimahan daaha dhacay iyo sida u dhacay iyo rajada laga qabay iyo doorashada inay hagaagto inay dhalisaba maaragta in uu eh, ay noqo- dadkii ay noqdaan ay ka qaadaan eh, frustration badan frustration badanna uu keeni karo marka in meel kasta xal laga raadiyo
Wa- waan gartay Eh, eh, Wa- arrimahaas shaat keenaya- aad baad umahadsan tahay shaata Eh, rajada shirkan eh, beesha caalamka wado iyo iyo waxa la fili karo oo usoo laabana Eh, cabdiqaadir barnaamij eh, doodaha ay qabaan siyaasiyiinta banaanka jooga iyo madaxweynayaasha qaarkood waxaa ugu horeysaba in dowladda wakti uu ka idlaaday sideedii bishii february Eh, heshiis siyaasadeedna aan la gaarin dastuurkuna uusan ogolaanaynin marka miyaysan xaq u lahayn in eh, iyagoo qodobada cuskanayo in in doodooda la geysto qodobkaasa ugu weyn meesha laisku hayo
waxaa dhibkan haysta ay tahay macal siyaasiyiinta macal rag runtii dalka soomaaliya madax kasoo noqday ee dukumentiyada iyo shuruucda baarlamaanka soomaaliya uu uu ansixiyo oo faafinta rasmiga la geliyo ma akhriyaan ee madaxda qaar haddii ay akhriyeenna ma fahmaan ee laakiin waxaa yaab noo leh sheeg adiga adigu Eh, adaa eh.
fahamta noo sheeg tus- tusaale ahaan ee, sharciga heshiiskii toban iyo toddobada sebtember ee baarlamaanka soomaaliya markuu ansixinayey ee, sharci ahaan uu ka dhigay oo qodobaysan marka ee, qodobadaas qodobka saddexaad waxaa ku jira in baarlamaanka soomaaliya ee, capacitigiisa baarlamaan asoole macnaheedu ay tahay inuu sharciyo ansixi karo miisaaniyad ansixin karo in ee, uu jiri doono baarlamaankaas ilaa baarlamaanka ku xigo laga doorto isla qodobka faqradda ku xigto waa heshiiska toban iyo toddobada sebtembar oo baarlamaanku uu ansixiyey eh, labaatan iyo dhowrkii isla bisha sebtembar waxaa eh, ku qoran in eh, hay-adaha la doorto eh, oo qaaskan sida madaxweynaha oo kale asaguna sidoo kale madaxweynaha kale madaxweynaha ku qoran xilligiisa masaadaa ku uu daraya ku wareejinayo Cabdiqaadir, Eh, hay-ad la doorto cabdiqaadir hay-ad la doorto maya hay-ad la doorto oo aan madaxweynaha ahayn ma jirto ra-iisul wasaaraha waa lasoo magacaabaa kadibaa baarlamaanku ansixiyaa marka isaguna waxa uu eh, ba- capacitigiisa asoole sida baarlamaanka soomaaliya uu dalka haynayaa ilaa laga soo doorto en, eh, madaxweyne kale ama asaga mar labaad la doorto I- ii marka joog waxayna marka.
tahay Halkaas ii waxaa joog.
nasiib darro Halkaas ah ii joog, aan- dukumiintiyada aan wax yar xildhibaanka siino.
dukumiintiyada wax yar Heshiiskan- dukumiintiyada soomaaliya ay baarlamaanku ansixiyeen xataa dadkeenii madaxda ahaa oo siyaasiyiinta hore ahaa iyo ma akrinayaan waxaan eh, tusaale ku xildhibaanka siinayaa xildhibaanka fadhiga madaxweynuhu joogaan la hadlaynaaye aan aan fursad siino senator xuseen haye Tusa- tusaale wax yar wax yar waxaan rabaa inaan ku daro ee safa- safiirada ingiriisku ingiriiska ama boqortooyada ingiriisku waxay warqadaheeda si rasmi ugu wareejisay madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya marka un-ka iyo dawladaha adduunka iyo hay-adaha adduunka oo dhan waxay waaminsan yihiin inuu yahay madaxweyne Cabdiqaadir, dawladuhu kabaasitidiisa siyaasaday- guuxa haysto Ah.
ilaa madaxweyne kale laga doorto Ah, cabdiqaadir dowladuhu siyaasaday leeyihiin dana yeelan karaan eh, dowladda ingiriiska iyadaa og sababtay u door bida iyo eh, dabcan in dana siyaasadeed leedaha laga yaabaa dowladda ingiriiska u- waqti kalan siinayna laakiin aan kan ku laabto senator xuseen heshiiskii aad meel mariseen eh, eh, toddoba iyo tobankii september qodobaa ku dhex jiraan leeyahay awood siina madaxweyne inuu sii joogo oo maaragtay mandatekiisu waxba iska bedelayn
iyo baarlamaankaba waa waa mahadsan tihiin dabcan waa ustaad cabdiqaadir barnaamijkan waa ku mahadsan yahay inuuna xasuusiyo Eh, laakiin waxaan xasuusinaha isagana mataqaana dabcan waxaan waxa ay ku dabaqmaan iyo asalka iyo nuxurka inaad mataqaana ka abaarto ayaa sax ah En, marka aan seen leeyahay waxaa uga jeedaa waxaan ansixinay en, sharci doorasho sida uu sheegay Eh, sharcigii doorashaga asaga ahaa sharcigaas aan ansixinnay oo heshiiskii doorashada dadban ayaan mar kale dib ugu dhignay in mataqaana doorashadan baarlamanka koob iyo tobnaad lagu aadayo lagu geli doono doorasho dadban oo noocaas baarlamanku ansixiyey ah kadibna waxa aan nidhi doorashadaas dadban waa in ay hore ka bilaabataa oo maalinta uu baarlamanku ansixiyo fulinteeda ay bilaabataa kooda november waa in mataqaanaa qorshihii uu bilowdaa oo ergadii aqalkii sare ergadii golaha shacabka dooran lahayd iyo processkii oo dhan uu bilowdaa ayaa mataqaana aan ansixinnay waxaan ansixinnay in doorashada dadban la aaday dalka uu doorasho aaday inta doorashadaas ay socoto xildhibaanada laga dhaarinayo in mataqaanaa xildhibaanadan wixii waajib qalan oo yimaado ay sii qabanayaan ayaan ansixinay Ee, ma aana ansixinin baarlamaanka sanadkii shanaad ayaa u soconaya madaxtooyada sanadkii shanaadaa u soconaya kii lixaadna waa iska imaan doonaa kii toddobaadna waa iska imaan doonaa kii sagaalaadna waa iska imaan doonaa ma aana ansixinin xaasha lilah haddii dad soomaaliyeed iyo siyaasiyiinba ay saa u qaateenba sidaa ma ahan inaan mataqaana iska fadhino annaga iyo madaxtooyada maana ansixinin waxaa ansixinnay sharci doorasho oo doorasho dadban ah oo aan idhi kan ha lagu aado november laba kun iyo labaatanna doorashadaas ha bilaabato which is not hadda aanay jirin waa u jeedaan waxba kama jiraan marka sharci Wa- wa- wa- wa- darro waan gartay waan gartay aan dhammayn kol haddii mataqaanaa doorashadii dadbanayd ayada ahayd aan heshiis lagu ahayn aanay weli soconin aanay bilaabin xafiisyada aan joogno sharci darraan ku joognaa dabcan waa la dhihi karaayo cabdiqaadir barnaamij oo iska siyaasiya hadda intuu yimaado booskayga hadda isma fadhiisan karo kursigii aan ku fadhiyay ma fadhiisan karo oo hadda mataqaanaa anaaba kaga roon oo mataqaanaa marmarsiyo haysaba laakiin haddaan ku marmarsiyoonoon dhahno annagaa ansixinay doorashana aan la gelayn madaxweynihii soomaaliya haddii uu ku marmarsiyoonayu leeyahay baarlamaanka iyo ansixiyey doorashana uuna u soconin marka afar sano oo kale unasaan isaga joogaya su-aasha aan weydiinaya cabdiqaadir barnaamij saas waayo ummadda soomaaliyeed
wa- waan gartay Eh, cabdiqaadir si kale aan udhigna su-aashan eh, shaata waxaan siinaa dabcan Eh, aan si kale udhigna haddii heshiiskii la la ansixiyo labada gole baarlamaanka golaha shacabka aqalka sare dabcan time uu lahaa qoran oo sideedda february ugu dambeyn in madaxweyne lasoo doortay marka eh, haddii heshiisku uu wakti siyaasadeed ku xirnaa oo d- saa- wakti ku socday waktigana uu idlaaday miyuusan ma iska soconaya heshiisku cabdiqaadir
En, heshiiska oo baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey eh, time iyo wakti kuma qorno arrinta waktiga iyo jadwaleynta waxaa loo dhaafay guddiga guddiyada doorashooyinka ayaa iska leh way marka way- eh, haddaan- nifaaq kasta oo haddaan haddaan waktiyeysan qaldaneen in jadwalka doorashada la gudagalo in dalku doorasho aado doorasho loo dhaqaaqay mm, sideeda februarina hay-adaha dowladda ugu dambeyn madaxweyne la helay eh, ay- ayaa ayuu ahaa heshiiska siyaasadeed iyo guud ahaan waxa dalku aaday marka sideedii february waa lasoo dhaafay hay-adaha waqti uu ka dhamaaday senatorka kule eh, xildhibaan maahi laakiin meeshan sii jooga marka sidee loogu kala garab bixi karaa En, waxa waxaa la rabaa mar kale ansixinayay eh, shuruucda iyo dus- iyo iyo iyo iyo sharciyada eh, dowlad markii la joogo waxa lagu kala baxo iyo waxa la en, kala hagayo eh, sida baabuurta loo kala haga waxa waaye waa shuruucda baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey aan kuusoo Codsiga laga laabto qabo aan- bes.
aan kuusoo laabta dabcan gudoomiyaha golaha shacabka waxa madal siyaasadeed iyo fadhiga banaankiisa uu ka sheego waxaan aan filaha inay tahay arrin siyaasadeed laakiin eh, go-aanka golahu gaaro ayuu gudoomiyuhu shurgudoomiyaha kuna hadli karaa Eh, cusmaan shaatax eh, maxay kula tahay ha- meesha hadda la joogo oo la isku hayo xilkii iyo khasaanadii yaa qaadan doona doorka eh, hadda lagu doodayo
waa mahadsan tahay anigu waxay la tahay waxaan isleenahay dastuurka gargaar ah wasiirka meelgaadka waxa uu qoraa afartii sanaba inuu mar doorasho dalkan ka dhacay waxaan u aragnaa arrinka ah september ilaa octoberkii ay baarlamaanka ansixiyeen inay sii joogaan inta baarlamaanka hore loo ansixiyay dowladaha dowladda inuu dib ugu ilaalinayo baakinka inuu dalkan yeesho laakiin maaha baakinkaas inuu ahaado mid rabgan ah ama mid iska furan oo iska socda maaha runtii dhaawac weyn ayaa wadanka soomaali ahaan lasoo gaarayo markii astaan ay tahay dowlad dastuurkii mandatkuu siina markuu dhamaado ee sii joogto eena soconni doorasho ilaan doorasho lagu qabto ayna socon dadaalo badan oo oo arrimahaas laga qabanayn ay socon waxaa shaki badan imaan kara in shaki badan la geliyo jiritaanka ama hadashada aan hana karno ama aan gacanteena ku samaysan karno dowladnimo runtii aaday saameyn ugu yeelanaysaa khilaafkan siyaasadeed waxa dhibaatada uu keeni karo waa mid ka weyn waxa dadkan daciifinayaan maxaa yeelay wuxuu su-aal geli karaa jiritaankeed waxaana muuqata in hadda tarmaaga ka muuqda siyaasiyiinta iyo baaxa iyo caqabadaha ka hortaagan doorashooyinka waxaa muuqata dalkiiba u baahan yahay heshiis siyaasadeeda oo loo dhan yahay in la qabto kaa oo laga sabata bixinayo ama islaamin darada ama isbaryeelidda ay isbaryeelaan ama siyaasiyiinta si gaar ama hogaamiyaasha si gaar ay kale kolbood u isticmaalayaan inay noqoto mid dadku wadayeeshaan taa ayaan leenahay waa lagu badbaadin karaa dalka hadda shacbaan runtii wax oo binaalika caadiga ah ay qaadi karto maaha in dadku ay iyo doorasho dadka sugayaan si doorasho muuqan in isku qabsiga siyaasiyeed mar maalin ka dambeeya uu xaaladiisa meelkale kasii geli doon oo sii gelayo oo aanan hadda laga sii fogaanayo wixii sharciga ahaa iyo dastuurka laga sii fogaanayo waa runtii aaday waxay tahay nasiib daro waana mid aan aan aada uga xunahay haddaan nahay bulshada ubadka waana wax badan waa ka dignay wax badanna waa ku dadaalnay inaysan dhicin tan balse waxaad moodaa in aada dhagaan aga fariistay oo oo runtii tasiirkiga dhexdooda hogaayaasha uu ka xoog batay inay dhagooda u furnaadaan marka masaxadda caamka ama talada caamkooda marka waxaa arrintaas runtii arrintaaswaxaa aan aan ku laabto aan aan fursad sheeta waa maasan tahay cabdulqaadir axmed cusmaan bal su-aashan si kooban nooga jawaab adoo mahadsan is-aaminaada siyaasiyiintu meesha ay gaartay muqdishaa laga dareemayaa madaxweyneyaal maamul goboleeda degan xerada xalane oo beesha caalamku degan tahay iyagoo amni darro iyo baqdin hogaanka dowladda ka muujinaya iyagoo hub iyo ciidan xoogan wata waxa laga wada hadlayana waa in miiska la isku yimaado marka heerkaas wadahadal hadduu gaaray oo beesha caalamka hadda iskugu geenaysa teendho ku taalla gudaha muqdisho fashilkaas siyaasadeed ee qaadanaya mas-uuliyaddeeda
waxaan rabaa inaan kula socodsiiyo saaxiibtay shaataxna la socodsiiyo dalka soomaaliya sanadkii laba kun toban iyo lixdii doorashadu waxay ahayd inay dhacdo september tobankeedii laakiin ma dhicin markaas baarlamaanka ayaa joogay baarlamaanka wuxuu baasgareeyey sharci la yihahda sharciga labaatan kaasoo awood siinayay in institutionada dalka ay sii jiraan ilaa doorasho kale ka dhacdo taas waxay keentay in madaxweyneheenii hore xasan sheekh uu dalka lix bilood ku hogaamiyo laga bilaabo september ilaa laga gaaro sideedii february oo doorashada dhacdo waktigiisii kadib ayaana doorashadu iyo hawshu ay dhacday oo lixdaas bilood gudahood ayay ku dhacday marka dalku waa sii xoogeystay institutionno macnolena waa joogaan baarlamaankii soomaaliya labadiisa aqal aqalka sare iyo golaha shacabka labadoodaas iyo runtii golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaarihii soomaaliya iyo madaxda dalka maamul goboleedyada yihiin marka cabsida la muujinaayo cabsida la muujinaayo wax dhiba male xilli doorashaa lagu jiraa waa ogtihiin saciidani waxa hadda ka hor yimid magaalada muqdisho runtii iyadoo tan ay kasii xasaasi badan tahay wuxuuna door biday inuu magaalada dego oo magaaladii ku dhashay ay ahayd laakiin waxay ila tahay hadda degista la degaayo bacdamaa xilli election iyo doorasho lagu jiro asagana laga yaabo xataa inuu murashax yahay waa arrin siyaasadeed runtii degista uu degay asaga iyo axmed madoobe ay degeen gudaha aeroboortka ay degeen cabdiqaadir aan waktiga kula qaybsanno senator xuseen dooda cabdiqaadir aan aan aan aan qayb kaa siiya bal haddii madaxweyne xasan wakti intaas la-eg uu sii joogay sababtuna ahayd in in hay-aduhu sii shaqeeyaan aada ma ugu raacsan tahay mase wax ka duwanaa jiray oo madaxweynuhu sameeyey waagaas
waxaan u malaynaa in isbarbar dhigan kara xataa ilama ahan xilligii kala guud ee madaxweyne xasan sheekh iyo xilligan hadda mataqaana marayno maanta wadnaha farta lagu haystaa maalintaasna mataqaana siyaasi ama murashax u ah madaxweyne ama mataqaana mid baarlamaan oo kalsooni darro intaan la eg wadanka ka jirtaa mataqaana ma jirin dabcan mar walba qofka xukunka jooga iyo kuwa markaas mataqaana raba inay ka qaataan hardan waa ka jiraa laakiin kalsooni darro intaan la eg in mataqaana xabad la isu qaato in mataqaana hadda nafti loo kala baqo iska dhaaf doorasho in la isu aamino oo inta garbaha la isqabsado berrita qofka guulaysta kor loo qaado aamin darro badan ayaa jirta midan sida ugu weyn oo xilligaas jiray maanta jirana waxaa waaye waxaa u dhexeeya maanta waxay taagan tahay mudaxileedkii hay-adihii dowladda ayaa dhammaaday heshiis siyaasadeedna ma jiro sharci doorasho oo aan mataqaanaa hadda sugayna in la dhaqangeliyana ma jiro heshiiskii siyaasadeedna dhaqangalkiisa la isku haystaa
aad bay aad bay
differencegan waaye maanta ayadoo mataqaanaa dadkiina xilka uu ka dhammaaday kuwii kaloo imaan lahaa ama asagii oo loo kordhin lahaana aan mataqaanaa loo kordhinin maxaa marka meeshaan la taagan yahay waa meel aan qofna mataqaanaa aan dhihi karin wadankan markaana meeshaan u socdaa intuu u socdaa marka waan gartay barnaamijkan siina cabdiqaadir madaxweyne waktigu sebtembar uu kaga kaa tobankeedii waa runta laakiin octoobar oo bishii ku xigtay afar iyo tobankeedii aqalka sare senatarka ugu horeeya la doortay maxaa socdo sideedii february kadib meeqa maxaa hadda soconayo niyo golaha lagu dhawaaqay shalay oo ama madasha waxay muujinaysaa runtii su-aashaan ka jawaabayaaba waxay waxay muujinaysaa waa hal shay oo ah cabsi runtii laga qabo in doorashadu si smoothly horta waxaan haysanaa berigaasna la haystay heshiis heshiis toban iyo toddobadii sebtembar oo weli xooga uu leeyahay ay tahay heshiis baarlamaanka soomaaliya uu sharci ka dhigay waxaa kaloon haysanaa oo la wada og yahay bil ka hor bishii horeba magaalada baydhabo waxaa ku shiray guddiyo ka socday maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo dhammaantood ah waxaana lagu sameeyey faahfaahin oo heshiiskii meelihii mugdi mugdiga ku jiray lagu faahfaahiyey sida warmurtiyeedkii koobnaay oo kasoo baxayna waxay ahayd waa lagu heshiiyey waxaana indooras garayn doono ama faataxada ka akrin doono hogaamiyaasha
iyagu go-aanna ma gaari karin waxna mayagu talooyinay soo jeesheen talooyinkaasay soo orsheen laakiin de la kaasayn macluumaadka ahayna waxawaaye gudiyadaas waxay la tashanayeen macluumaadka ahayna waxay tahay gudiyadaas waxay la tashanayeen dhinacyaday ka yimideen waxa ay qoreenna waxay ahayd wax laysla wada ogol yahay oo wada ogola laakiin gudiyadu ayagu ma lahayn inay indooras garaynta ama waxa la dhaho xaflad in loo sameeyo la yiraahdo outcomekii ama wixii kasoo baxay baydhabo waynu ku wada heshiinay intaas in la qabto ayay ahayd waxa diiday oo imaan waayena waxay ahayd labadaas madaxweyne goboleed waxaan rabaa hoosta inaan ka xariiqa bes oo shacabka soomaaliyeed iyo waxa aan ha jirin oo xilligii xasan sheekh jiray jirin waxay ahayd hadda waxaad moodaa dalka intiisa badan ayaa dhinac uu socdo waxaa laga cabsi qabaa in in badan oo xildhibaanada soo socda ah in ay noqon doonaan xildhibaano mar labaad kursiga kusoo celiyo madaxweynaha hadda fadhiyo marka cabsidaas ayaa waxay keenaysaa in ay xarijiid ay ka dhigeen laba madaxweyne oo maamul goboleed doorashadii inay hore u socoto oo mar walba ay iyagu caga jiidayeen talabaad waxaa jiro magaalada iyadana murashaxiin oo aan hore u jiri jirin oo ayaguna runtii aanan doorashada inay hore u socoto aanan aada u jeclayn oo rabay intii laga guulaysan lahaa rabo inay dalka ay rikaato ku noqdaan marka labadaas arrina hadda aada ugu cusub oo aan berigii hore jirin cabdiqaadir labada madaxweynoo sheegaydahayna dabcan xalan ay joogaan waxay u sheegeen warbaahinta inay doorasho u joogaan in la wada hadlayna u joogaan madaxweynayaashuna iyagaa maalin kasta hadloo dhahaya in doorasho la aadaan rabnaa marka inkastay dooda hadda aysan fadhin baysan ugula jirin marka labada qodob wacadiya laakiin aan dib u laabto afar sano ka hor madaxweyne xasan warqadowse waxa uu leeyahay awoodihiisii uu ku dhimay oo dastuuri aheed oo qorneed maxaa diidan in madaxweyne farmaajo uu saxiixo
baahi oo loo qabo in arrintaas la saxiixo runtii ma jirto Markas maxaa loo qabay?
dalku wuxuu gaaray Markas xilligii maxaa loo doorashada qabay?
marka Markas in maxaa doorasho loo loo qabay?
dareero waxaa muhiimaddu ay tahay in doorasho loo dareero baarlamaanka saddex boqol labaatan iyo sagaal xubnood lasoo saaro labada aqal aqalka sare iyo aqalka hoose oo doorasho dalka uu aado marka wixii ka Ma- sokeeyey maalintas- iyo shuruuda maalintas maxaa keenista loo seexay cabdiqaadir eh, afar sano ka hor doorasha la aaday sebtembar waqti ka dhamaaday octoobar eh, baarlamaan xildhibaanaa joogay oo doorasha eh, november baarlamaanka oo dhan baa la helay madaxweynuhuna warqad buu saxay sida hadda uu sheego oo lahayo qoran marka maadaama waqti uu ka dhamaaday maxaa diiday in wadadaas hadda la maro su-aashaas waxbaha kama warwareegin waxaan rabaaba muhiimadda heshiisaa la galay oo toban iyo toddobada sebtembar heshiiskaas wixii ku qoran in la fuliyo ayaa muhiimadda tahay oo dalku doorasho galo baawarka madaxweynaha ama baawarka baarlamaanka soomaaliya oo uu leeyahay ama eh, aqalka sare ha ahaada ama golaha shacabka ha ahaade een, buuqda isku mashquulinteeda wax macnahay leedahay male waxa macnaha leh waxay tahay heshiiskii la galay eh, toban iyo toddobadii sebtembar eh, faahfaahintii lagu sameeyey baydhabo xaflad ha loo sameeyo kabacdina doorasho ha la aado Eh, sanduuqaas wixii kasoo baxane raalli ha loo noqdo ha loo hogaansamo intaasaa waxaa eh, runtii muddo badan ka cagajiidayey eh, madaxweyneyaal eh, laba madaxweyne maamul goboleed intii kale waa israacsan tahay waa midaysan tahay waa isku wada arag hadda shirku waxaa shirku kaloo muxuu intaas furmi lahayaa?
weheliyo hadda eh, shirku muxuu waxaa furmi lahaa weheliyo, cabdiqaadir?
eh, waxaa cabdiqaadir weheliyo shirku muxuu furmi layahay yaa hortaagan
shirka eh, hadda socdo eh, waxaa sida aada la socoto eh, dalka ka maqnaa eh, madaxweyneyaal maamul goboleed oo dibadda jiray waxaa maqan weli madaxweyne maamul goboleed waxaan rajo weyn ka qabaa in ay ayaga dhanba gudaha dalka soo galaan oo shirku furmo qof kastoo soomaaliya siyaasiya wuxuu jecel yahay in dalkaanu doorasho galo een, eh, hoggaan eh, hoggaanka dalkana mar walbaba Aad baad- afarta sano la doorto aad qof baad kasta umahadsan waa jecel yahay tahay, aad baad laakiin umahadsan arrinta tahay.
hadda socoto Aad waa baad arrin umahadsan tahay. Aad sidayda umahadsan tihiin, waafix eh, waaye.
dhammaantiin. Aad laakiin baad- waxaa kaloo iyadana aad la baad sugayaa iska madax mahadina, Abu kale Qaadir, waqtiga eh, nagu waxaan dhacay.
u rajeynaa inay dalka doorasho ka dhacdo oo ay, eh, heshiiskii toban iyo toddobada sebtembarna uu beys u noqdo iyo eh, faahfaahintii eh, baydhabo ka dhacday marka waxay ila tahay aad baad in dalku umahadsantihiin dhinacaas dhammaantiin aadi doono intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay nagala qaybgelayeen senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya gudoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed cusmaan muxyidiin shaatax iyo cabdulqaadir axmed cusmaan oo loo yaqaan cabdulqaadir barnaamij oo kamid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee si dhow ula socda arrinta siyaasadda tobankii sana lasoo dhaafana ka shaqaynayay dhammaantiin aad baad umahadsantihiin intaynu kulmi doona barnaamijka lamida
waa mahadsantihiin dhammaantiin